bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyo jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheikh iyo ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon oo madaxtooyada ku kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheexna daawo ah gaarsiiyey isbitaalka xoogga dalka xilli halkaasu lagu dabiibaya askar kusoo dhaawacantay furmaha dagaalka dowladda soomaaliya oo dhagax dhigtay isbitaalka lansaleyta ee magaalada muqdisho booliiska muqdisho oo gacanta ku dhigay nin laba jeer iska diiwaangeliyey doorashooyinka dowladda bakistan oo toban kun oo reer afghanistan ee dalkeeda ka ciirisay
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kooda ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkayo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku guda jira la tashiyada qaran uu la qaadanayo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta haldoorka bulshada soomaaliyeed ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay ra-iisul wasaarihii hore mudane cabdi faarax shirdoon madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka xoojinta iyo dowlad dhiska soomaaliya waxayna isla qaateen muhiimadda dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shixnad daawo ah gaarsiiyey isbitaalka xoogga dalka maxamed cali ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir oo uu heliyo agaasimaha caafimaadka gobolka ayaa deeq daawooyina ku wareejiyey maamulka isbitaalka ciidanka xoogga dalka isagoona booqday dhaawacyada qaar ka mida ciidamada qaranka iyo kuwa difaaca deegaanada ee lagu dawaynayo isbitaalka xoogga duqa muqdisho ayaa warbixin ka dhegaystay maamulka isbitaalka isagoona sheegay maamulka gobolka banaadir in ay ka go'an tahay taageeridda iyo garab istaagga ciidanka qaranka soomaaliyeed waxa uuna xusay in uu gacan ka geysan doono wax ka qabashada baahiyaha ka jira isbitaalka si ay adeeg hufan u helaan ciidamada waxyeelada ka soo gaaray dagaalada lagula jira cadowga agaasimaha isbitaalka ciidanka xoogga ayaa kaga mahad celiyey guddoomiyaha gobolka banaadir deeqdan iyo garab istaagga ay u muujiyeen intaas kadib saakay waxaan aad uga faraxsannahay in isbitaalka nagu soo booqday guddoomiyihii gobolka banaadir asigoo aan hore ugu bandhigana baahiyo kala duwan mid khalab mid daawo mid soolar iyo dee inta lamidka alxamdulilaahi saakay sidaa aragtaan guddoomiyuhu waa nala joogaa asigoo nooga jawaabo baayaheena kala duwnaa ha ahaato mid khalab mid daawo iyo soolar oo isbitaalka dhammaanteed la wadageliyey aadan ugu faraxsanna waana soo dhoweynaynaa waa ka mahad celiyeynaa iyadoo ay gobolka banaadir mar kastaa uu yahay meesha laga garab taagan yahay isbitaalka horeyna ugu sameeyey saalo baaxad weyn oo isbitaalka uu hadda ku shaqeeyo haddana welina la garab taagan yahay qalabkii iyo daawadii iyo soolarkii inta lamidka intaasaan rabaa intaa kadib waxaan kusoo dhoweynaa sidoo kale isbitaalaadka kala duwan ee rifeeraalka isbitaalaadka u dirsanan oo gobolka qaybo kamida naga kofargareeyay qarashaadka isbitaalaadka bannaanka ku baxayay aad iyo aad u mahadsan yahay gobolka banaadir iyo gudoomiyihii gobolka banaadir oo nala joogo gudoomiye soo dhowo waa kaaga mahad celiyeynaa garab istaagaaga xilli kastaahu nala garab joogtid ugu dambayn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed ameer ayaa sheegay in deeqdan aysan noqon doonin deeqdii ugu horreysay ee maamulka gobolka keeno isbitaalka xoogga
waxay noo tahay farxad in aynu garab ka geysanno baahida cisbitaalka uu qabo cisbitaalkan oo lagu daweeyo soo majeystayaasha qaranka ee mar waliba u taagan difaaca dalkeenna daafaca dalka ninna qori buu sitaa ninna qalinuu sitaa ninna jeebkiisuu wax ka bixiyaa gobolka banaadir haddaan nahay waxaan diyaar u nahay wax alla waxaan kari karno in aynu ku biirinno difaaca dalka iyo baahida loo qabo cisbitaalkan wuxuu ka mid yahay cisbitaallada loogu adeego ciidamada ku soo dhaawacma dagaalka sidaa darteed waxay noo tahay farxad iyo sharaf maalintii dhaweyto oo uu ra-iisul wasaare ku-xigeenkanna hogaaminayey waxay noo sheegteen laba baahiyood oo waaweyn mid waxay ahayd mugdiga iyo kharashka korontada uga baxa waa ka beddelnay waxaan haddeer u rakibnay solar system oo aan oo aan lacag uga baxaynin waxaan kaloo u keennay dawooyin tiradoodu inta aan heli karna ahaa intaana kuma ekaanaysa waa sii wadaynaa waxaan kaloo ka yaro dulqaadnay kharash yar oo aan hadda aada u badnayn laakiin iyaga culays ku ahaa marka aad iyo aadaan ugu faraxsannaha gobolka haddaan nahay maalin walbana waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno soomajeysayaasha dagaalka ku jira iyo dhammaan inta ka shaqaysa caafimaadka madaxda caafimaadka isbitaalkana waa u mahadnaqaynaa soo dhoweynta waxaan ilaahay uga baryaynaa dadka yara xanuunsan ee dhibaataysan ee ku soo dhaawacmay ee darteen nabaddan aan u jeedno u soo dhaawacmay in ilaahay u booga dhayo dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan leennahay ka qayb qaata dagaalada loogu jiro dib u xanashada dowladnimada dalkan oo aan baahi u qabno oo aad arki kartaan waxa nooga baxa kharashka nooga baxa dagaalka wax kaleaan ku qabsan lahayn haddii dagaaladu ay naga soo dhammaan wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhagax dhigay dhismaha isbitaalka lansaleti cabdicasiis ibraahin ayaa muqdisho ka soo diray munaasabadda dhagaxdhigga dhismaha qaybta gurmadka degdega ah ee cisbitaalka lansareti waxaa ka qayb galay xubno kala duwan ugu horeeya wasiirka wasaaradda caafimaadka soomaaliya doktor cali xaaji ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee cisbitaalka lansareti doktor maxamed jacfar cali oo faahfaahiyey sida dadweynaha soomaaliyeed ay baahi ugu qabaan in dib u dhis lagu sameeyo qaybta gurmadka degdega ee cisbitaalka lansareti wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka u damqatay in isbitaalkan wax laga bedelo darteed in wasiirka wasaaradda caafimaadka commitment ah kula galay in isbitaalka isbedel weyna ka sameeyo maanta waxaan hortiisa wasiirka ka leeyahay qayb ka mid ah ajiefmentiskii wasiirka aa ku ballanay in isbitaalka qayb ka mida dadkii laga saaray la dhagax dhigaayo qayb weyn oo emergency ah oo intaasoo dhul ku fadhido iyo dhagaxdhig kaloo fara badanoo soo socda oo la samayn doono maalmaha soo socda sida koolijenka in la dhagax dhigi doono iyo xarig jaro badan iyo xarig jar badan oo la samayn doono sida xarunta maternity iyo bediatic departmentiga oo hadda aan rabno inaan furno bisha soo socoto oo iyadana u noqon doonta meel weyn oo waqooyiga muqdisho dadka ay ku dirsadaan la taliyo sare wasaaradda caafimaadka soomaaliya doktor cabdiraxmaan cali cawaale xabiib agaasimaha cisbitaalka martini doktor cabdirasaaq jalaaludiin oo ku hadlayay magaca agaasimiyaasha cisbitaalada iyo nabadoon cabduqaadir abaabul ayaa ka hadlay munaasabadda lagu dhagax dhigay dhismaha qaybta gurmadka degdega cisbitaalka dadweynaha ee laasareti maanta waa maalin weyn maanta waa maalin qiimo badan mar haddiiba wasaaradda caafimaadka oo ay kaashanayso un-ka united nation unibos maanta ay noo dhagax dhigeen forlanini general hosbital runtii mile stone weyn ay wasaaradda caafimaadka u tahay isbitaalka forlini waxay u tahay runtii hirgelinta keliya ma aha usoo dhoweynta dadka adeeg bixinta caafimaadka oo mid ka mid a ahdaafta lagu xaqiijinayo yoolka caafimaadka loo dhan yahay lansareti eeyaa ku hergalo wasiirow in dadku hergala ma la heli karaa haan maalintaas irwaaniga ballan qaadiyey waana ku mahadsan yah wasiir soo dhowow ballantaadii waa ka soo baqa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor guuleed cabdijaliil iyo wasiiru dowlaha wasaaraddaasi dotorisa maryan xuseen ayaa dhankooda ka hadlay dhagax dhigga qaybta gurmadka degdega cisbitaalka forolina ee lansareti ee magaalada muqdisho isbitaalkan markaan maanta dhagax dhigayno wuxuu marka qayb ka yahay silsilad isbitaallo ah ee aan maaragta ka howlgelin doono dhammaan dalka oo dhan oo sida la sheegay qayb ka ah horumarinta adeega caafimaadka dalka ilaahay idinkiis isbitaalkan forlalini oo aan maanta dhagax dhigayno waxaa xigi doono dhismaha iyo howlgelinta isbitaalada lix hosbitaal ee dalka oo dhan ah oo maaragta aan ka howlgelin doono lixda maamul goboleed ee dalka ka jira soomaalidana waxay tidhaahdaa sixusheen sixir waa ka daran yahay isbitaalkan bobliga iskaleh isbitaal dan guud waaye isbitaal looga shaqaynayo qof kasta oo xanuunsan ugu dambayn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa si rasmi ah waxa ugu hadlay munaasabadda dhagaxdhigga qaybta gurmadka degdega ee cisbitaalka laasareti hadda maanta waxaan u joognaa marka in la dhagax dhigo oo dhismihii la bilaabo ayaan u joognaa taas oo ka qayb qaadan doonto bulsho badan in uu u adeega isbitaalka isbitaal emergency hospitala loogu magac daray laakiin eh, dalka oo ku jira xaalad emergency ah darteed iyo dagaalo iyo waxyaabo badan oo emergency ah oo socda darteed eh, baahida ugu badan ee maanta dalka iyo dadka ay qabaan waxaa weeye in la helo isbitaallo emergency ah in la helo waay baahida ugu badan marka eh, saas ay tahayna haddana emergency keli kuma shaqayn doona eh guud ahaan isbitaal guud ayuu u shaqayn doonaa booliiska magaalada muqdisho ayaa gacanta ku dhigay nin laba jeer iska diiwaangeliyey doorashooyinka cabdisalaan juulle ayaa warkaasi muqdisho kasoo diray ninkan waxaa lagu magacaabaa yuusuf axmed dhaqane waa deble ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uuna ninkan ku eedeysan yahay in uu laba jeer isku dayay inuu iska diiwaangeliyo degmada shangaani ee gobolka banaadir yuusuf axmed dhaqane oo ah deble ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa markii uu banayay isdiiwaangelinta labaad waxaa soo qabtay qalabka casriga ah ee hoosha lagu qabanayo kaas oo soo saaray macluumaadkiisa oo sheegaya inuu horey isaga diiwaangeliyey isla degmada shangaani ee gobolka banaadir eedeysanaha oo ay gacanta ku dhigeen booliiska qaabilsan ilaalinta amniga iyo habsami u socodka howlaha isdiiwaangelinta doorashada ayaa waxaa hadda loo gudbiyey xarumaha amniga si baaris dheeraada loogu sameeyo sida ku cad xeerarka iyo habracyada doorashada waxaa mamnuuc ah inuu qofku isku dayo inuu isku diiwaangeliyo wax ka badan hal goob haddii ay taas dhacdana waxaa soo qabanaya sistamka sidaas ayuuna qofku ku mutaysanayaa maxkamad iyo tallaabo sharci ah oo gaari karta ilaa xabsi dadka sida dhow ula socda xogta isdiiwaangelinta doorashada ayaa waxay dhacdadan ku saabsan ninkan lagu eedeeyey inuu laba jeer isdiiwaangeliyey ku fasirayaan mid ka turjumaysa xiisaha ay dadka soomaaliyeed u qabaan doorashada qof iyo codka ah oo noqonaysa tii ugu horreysay ee dhacda muddo ka badan konton sano ilaa iyo hadda isdiiwaangelintu waxa ay ka dhacday ku dhowaad shan degmo oo qaarkood ay weli ka socoto waxaana warbixinada laga helay guddiga doorashada ay sheegayaan in tirada dadka la diiwaangeliyey ay aada ugu badan tahay intii la filayay markii hore waxaa la filayaa in isdiiwaangelintu ay socotay ilaa iyo soddonka bisha juun markaas oo loo gudbi doono codbixinta doorashada sida uu dhigayo jadwalka qorsho hooleedka guddiga doorashada halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio joware haatanna warka dibadda bakistan ayaa in ka badan sagaal iyo toban kun iyo shan boqol oo reer afghanistan ah ka tarxiishay bishan waxaana ka mid ahaa in ka badan siddeetan kun oo qofood oo ka hor iskaga tegay bishii hore dalkaasi sida ay sheegtay qaramada midoobe bakistan ayaa xoojisay tarxiilka dadka afghanistan ee aan diiwaan gashnayn kuwaasoo haystay oggolaasho kumeel gaar ah ee ay ku joogaan dalkaasi inta u dhexaysa toddoba boqol iyo siddeed boqol oo qoys ayaa si maalinla ah loo tarxiilaa sida ay sheegtay saraakiisha taalibaan ayadoo la filaya in laba milyan oo qofood oo dadkaasi raaci doona bilaha soo socda warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa ciddii warkeena seegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartaan facebook kuleynaane ama www radio jowhar london sidaas iyo amaane allah